wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku dahfurtay la tashiyada hay-adaha dowladda ee muhiimka ah iyo saaxiibada kale ee maalgeeshyada suurtagalka ah ee dowladda hoose shirkan ayaa lagu falanqeeyey fursadaha maalgashi ee dowladaha hoose waxaana kasoo qayb galay hay-adaha dowliga ah iyo daneeyayaasha kale ujeedada shirka waa xoojinta adeegyada dowladda hoose horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kor u qaadidda fursadaha maalgashiga iyo kobaca deegaanka doodo wax ku ool ah ayaa la yeeshay si loo xoojiyo iskaashiga horumarineed ugu horeyn agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka marka siisin boodankaaraga haytanba misinku muuqda waliba waayahe kulanku ujeedihiis uku waliba waayahe waa future investmentska uuna fadahayna dowladaha hoose intii weelada waryar intiinu siinku update garayna investment intii la sameyno hor waliba la sameeyay horta qorshe ayaa dowladda intee lahaad at state level gaar ahaan hatin waliba waaye meeluhuna ku hadalhayo dowladaha hoose naftirsha waliba waaye qorshooyina jira marka waliba faday intii waryar siinku update gareeyay dowladda koonfur galbeed si siinku warhayta tu iyo siye degma
dhanka kale waxaa iyagana madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb galay kulanka marka hooga saarneen sidii un waqti waqtigaan ina maalgelino deegaankaan ina maalgelino natiijada habahaaso naqdaas marka wasaaradan eedayeedan dadaalahayta walbadan sanadkun waaba ma mahdiyahaye waliba waa saa aragteen baydhabo horumaro badan oo dareera xilligii la maalgalada lahay hadaa dhinaca amniga diyada erta baydhabo waliba waa guud ahaan soomaaliya markii meelera la fiiriy magaalooyinka ka amni badan number ko mus number laba inay baydhabo inta aragaytaan alxamdulilah sanadooyinkan ka dambooy walqalalaase e oo dhinaca amniga inuuna arag bili ramadaanka jaran hadda meelera dadka sinawdne taraawaxee kabhayanka tukudayaan
gabagabadii waxaa hadalka qaatay oo dah furay kulanka guddoomiyaha gobolka baay aan weelayka dareey marka aan oo shirkan furo magaaga wasiirkii ka hadal oo hayo shirka furo muhiimada laata madii oo een dad ku doodo arrimo masiiriga oo ka saabsan maamul iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo walba ka saabsan lagu hadalo maylan baahanya dad oo walayo guddoo hayan gordow in la hanweer wali kala duuhayo agaasimaha sheegay shirkan nin furin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh